أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon ku dhowaad konton ruuxoo shacabaha ayaa shuhado iyo dhaawacyo ku noqday xasuuq maleeshaadka murtadiinta ay ka geysteen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose wargees ka soo baxa dalka maraykanka ayaa daabacay maqaal uu kaga hadlayo tabardarida kooxda ridada soomaaliya kataabila khabaariya ayaa saacadihii lasoo dhaafay baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo fariin uu dirayo askari yugandhees ah oo ku jira gacanta mujaahidiinta qarax cadowga allaha looga gubay gaari ciidan ayaa ka dhacay duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose xildhibaan ka tirsan maamulka riddada ee puntland ayaa sheegay in maamulkooda uu fududeeyey in magaalada gaalkacyo ay ku badato daroogada noocyadeeda kala duwan maktabka dacwada wilaayada islaamiga baaya ayaa tartan cilmiyeed u qabtay ardayda maxad ku yaala mid ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhabo munaasabad lagu maamuusayey arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada kamsuuma ee wilaayada jubbada hoose
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay sagaal iyo tobanka bisha jamaadu thaani kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan ku dhowaad konton ruuxoo shacab ah ayaa shuhadoyi dhaawaca ku noqday xasuuq maleeshaadka murtadiintu ay ka geysteen ee deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose haddaba warbixinta warkani waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan deegaanka jambaluul oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose ayaa xalay la kulmay xasuuq baaxad weyn oo halkaas ay ka geysteen maleeshiyaadka riddada gaar ahaan maleeshiyaadka waxa loogu yeero alfa guruubka xasuuqan ayaa yimid markii maleeshiyaadka murtadiinta oo kasoo baxay magaalada muqdisho ay madaafiican loo meeldayin ku garaaceen deegaanka inta aysan gudaha u soo gelin waxaana madaafiicdaasi ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawaca oo soo gaaray dad shacab ah wararka ayaa intaasi ku daraya in murtadiinta markii ay deegaanka gudaha u soo galeen ay xasuuq kaloo horle ka geysteen deegaanka islamarkaana rasaasta noolnool ay shacabka ku xasuuqeen taasoo sii kordhisay khasaaraha shacabka ilawareedyo lagu kalsoon yahay oo laga helaya deegaanka ayaa sheegaya in xasuuq foolxun ay murtadiinta ka geysteen deegaankaas islamarkaana aysan u aabayeelin waayeel dumar iyo caruur intaba dadka shuhadada ah ee la xaqiijiyay inay halkaasi ku shahiideen ayaa gaaraya afar iyo toban qof oo shacab ah halka dhaawacana uu gaaraya shan iyo labaatan kale oo dhammaantood ah dad shacab ah sidoo kale waxaa jira khasaare hantiyadeed oo baaxad leh oo halkaas ay ka geysteen maleeshiyaadka riddada shabeellada hoose waxay dhowr jeer la kulantay xasuuqyo kala duwan oo ay halkaasi ka geysteen ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta xasuuqyadaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad shacab ah oo isugu jiray caruur waayeel iyo dumar intaba mahadsanid abu xasaan wargees ka soo baxa dalka maraykanka ayaa daabacay maqaal uu kaga hadlayo tabardarida kooxda erdada soomaaliya sida uu ku waramayo cali aadan cabdulaahi cali yare wargeyska the washington times oo ka soo baxa dalka maraykanka ayaa qiray in kooxda riddada soomaaliya ay tahay koox aada u tabar daran oo xitaa aan awood u lahayn inay maamulaan deegaanada ka baxsan caasimada soomaaliya ee muqdisho murtad sonkor geyre agaasimihii hore ee wasaaradda gaashaandhigga kooxda riddada soomaaliya oo waraysi siiyey wargeyskan ayaa sheegay in amniga kooxda riddadu uu halis ku jiro islamarkaana ay jirto khatar weyn oo kaga imaanaysa dhinaca mujaahidiinta xarakada al-shabaab warbixintan oo ahayd mid dheer ayuu sidoo kale wargeysku xusay in geesiyada tawxiidka ee mujaahidiinta xarakada al-shabaab ah ay ku dhaqanka shareecada islaamka ka hirgeliyeen dhul aad u ballaaran oo ay maamulayeen ayuu yidhi muddo labaatan sanno ah waxaa kale oo warbixintu ay ka sanqaraysay in mujaahidiinta al-shabaab ay khatar weyn ku hayaan ciidamada kenya islamarkaana ay ku bartilmaamaysadaan deegaano uu wargeysku ku sheegay inay ka tirsan yihiin gudaha dalka kenya weeraradan ay mujaahidiintu ku beegsanayaan ciidamada kenya ayuu wargeysku ka dhawaajiyey inay sii xoogaysanayeen tan iyo wixii ka dambeeyey markii madaxweynihii hore ee maraykanka gaal joe baiden uu kenya la galay heshiis uu sheegay inuu ka caawinayo dagaalka ay kula jirto mujaahidiinta al-shabaab warbixinada ay kufaarta caalamka ka qorayaan horumarka mujaahidiinta iyo hoobadka riddada ayaa si joogto ah isaga soo dabadhacaya waxayna ku soo aadayaan xilli geesiyada tawxiidku ay kor u qaadeen howlgalladooda islamarkaana allaha fadligiisa ay afka ciidda u dareen cadowga midabada badan ee ku bahoobay duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya mahadsanid acliyare kataybale khabaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo fariin uu dirayo askari yugandhees ah kaasoo ku jira gacanta mujaahidiinta marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan haya kani waa muuqaal kooban oo dhowaan uu baahiyey kanaalka kataybal akhbaariya kaas oo lagu soo bandhigay fariin ka socota maxbuus dagaal oo ka tirsan ciidanka yuganda ee duulaanka shareecadadarnimada ku jooga dalka soomaaliya askarigan ugandeeska ah oo lagu magacaabo muhindo jacoba william ayaa ah maxbuus gacanta mujaahidiinta ku jira muddo laba sanno ah wuxuuna fariin u dirayaa qoyskiisa iyo muwaadiniintiisa waxa uu sheegay inay dayacday dowladdii uu u dagaalamayey islamarkaana isagoo rajadhigay uu muddo laba sanno ah u xihan yahay mujaahidiinta waxa uu ka dhawaajiyey inay yihiin aalad ku jirta gacanta reer galbeedka islamarkaana uu halkan u yimid ballanqaadyada beenta ah ee dowladdiisa
magaciigu waa muhindo jacoba william qoyskayga muwaadiniinta dalkayga iyo cid weliba oo laga yaabo inay aragto fariintan waxaan u sheegayaa muddo laba sano ah waxaan ahay maxbuus dagaal oo ku xiran dhul shisheeye waxaana gacanta igu haya al-shabaab dalkayga yuganda iyo dowladdayduba halkan ayay iiga tageen si aan u qurmo cutubkii ciidan ee aan ka tirsanaa waa ay dayaceen halkan ayaan imikana keli ku ahay anigoo rajo xun murugaysan oo la iska kay ilaaway markii la ii soo diray soomaaliya bishii abril waxaan rumaysnaa inaan u dagaalamayno nabadda iyo xasiloonnida dalkan innagoo dagaal kula jirna argagixisada waxaan rumaystay orahday ahayd xalka afrikaanka ee dhibaatooyinka afrika balse taasi cagsigeeda waxaan is arkay anigoo dhex tiimbaday dagaal aanan dagaalkayga ahayn dagaal uu hoggaanka u hayo maraykanka iyo xulifadiisa reer galbeedka waxaan nahay oo keliya aalad ku jirta gacanta reer galbeedka oo ay u adeegsadaan ajandahooda gumaysi ee cusub waxaan nahay oo keliya calooshood u shaqaystayaal ay xaabo uga dhigtaan duulaanadooda markiina la qabtay kadib dalkeennu wuuna dayriyey wuunana dayacay iminkana halkan ayaan joognaa oo aan ku qurmaynaa iyadoo aysan jirin cid maqasho oohinteenna iyo cid noo soo gurmanaysa toona waxaa noloshan nagu kallifay waa ballanqaadyo been ah iyo damacyada guracan ee madaxdeenna kuwaas oo igu xambaaray inaan aamino inaan u dagaalamayo qadiyad ka weyn naftayda askarigan ayaa fariin u diray bulshada uganda isagoo u sheegay inay meel dheer gaarsiiyaan fariintiisa maadaama dunida iska indatirtay xaaladaha ay wajahayaan dadkaygow dalkayga waan u khidmeeyey anigoo askari ah waxa ugu wanaagsan ee uu dalkayga ii qaban karo waa inuu isoo badbaadiyo marka aan ku dhaco gacanta cadowga laakiin sida ku dhacday saaxiibadaydii iga horreeyeyba meel cidlo ah ayaa layga dhaqaaqay hadda waxaan ka baqayaa in wakhtigu soo idlaado in badan oo ka mid a saaxiibbadii iga garab dagaalamayey hadda waa ay geeriyoodeen ama waa ay dhaawacmeen ama sidayda oo kale ayay maxaabiis noqdeen dunidu way iska indhatirtay dhibaatada aan wajahayno hadda waxaan ka cabsanayaa inaan codkayga la maqli doonin haddaba kuwa imaqli doonow fadlan wakiil iga noqda oo ka shaqeeya sidii aan guryaheenna ku imaan lahayn oo noo oggolaada inaan bogsanno annagu ma dalban inaan soo dhex galno colaaddan keliya waxaan qaadannay awaamiirtiina la siiyey ha yeeshee iminka halkan ayaan joognaa oo uu nagu ilaaway naguna dayacay ciidankiina keenay halkan fadlan wax un sameeya inta ay goori goor tahay
dhowaan ay ahayd markii kataybal akhbaariya ay baahisay muuqaal lagu soo bandhigay maxaabiis dagaal oo ka tirsan ciidanka kenya kuwaasoo fariimo u diray dowladda saliibiyadda kenya iyo shacabka waddankaasi mahadsanid marwaan qarax cadowga allah looga gubay gaari ciidan ayaa ka dhacay duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa kulayo maleeshaad murtadiin ah qaraxa kula beegsaday duleedka degmada afgooye dhimashadii dhaawac ayaa murtadiinta ka soo gaaray qaraxaasi waxaana ku gubtay gaari cabdibilaah oo qarar shiika ah uu saarnaa gaariga iyo qorigii saarnaa ee la qarxiyey murtadiinta goobta ayay kaga carareen qaraxan waxa uu imaanayaa sidoo kale ciidamada mujaahidiintu xilli habeenkii xalay aha dagaallo culus oo safmareen ah ku qaadeen xeryaha askarta kufaarta afrikaanta ah degmooyinka janaale qoryooli iyo deegaanka danow oo ka tirsan wilaayada shabeellada hoose waxaana dagaaladaasi la ysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan xildhibaan ka tirsan maamulka ridada puntland ayaa sheegay in maamulkooda uu fududeeyey in magaalada gaalkacyo ay ku soo badato daroogada noocyadeeda kala duwan yaasir maxmed ayaa si ambaqaadaya warbixintan
xildhibaankani oo ka tirsan baarlamaanka ridada puntland ayaa hadal uu ka jeediyey kulan ay ku yeesheen golaha dawaaqiidda puntland magaalada garowe wuxuu uga hadlay xaaladda magaalada gaalkacyo iyo sida ay ugu soo badanayaan daroogada iyo maandooriyaasha wuxuu sheegay murtadkani in magaalada gaalkacyo ay ku soo kordheen dukaaman iyo guryo lagu iibiyo khamriga iyo maandooriyaasha kale xildhibaankani ayaa sidoo kale sheegay in arrintaasi ay sabab u yihiin oo ay fududeeyaan saraakiil iyo madax ka tirsan maamulka riddada ee puntland gaalkacyo waxaa jira guryo cad oo la yaqaano oo lagu gado maandooriya dukaamo sidii dukaamadiibay u furan yihin gaalkacyo gabar baa hadda ugu geeriyootay kaniiniga iyo irbadaha waa wax magshuuf oo la yaqaano farmashiyada lagu gado meel walba waana maandooriyaha qayb ka mid a fadhigan intuusa bilaabin ka hor waxaan ka nimid gaalkacyo waxaa jira guryo cad oo la yaqaano oo lagu gado maandooriya dukaamo sidii dukaamadiibay u furan yihiin waa makhraati madoon xildhibaanada qayb ka badan baan wada soconay qolalkii baanu soo aragnay cid walba oo ay qusaysay waa kala hadalay laakiin cidba jalaq kusiisay ma leh marka halkan waxaa ka muuqata inaynu inagu fududaynayno ciidamada iyo cid walba xildhibaanada qayb ka mida maalin walba baabuur miday ama reerkoodaabaa waxaa laga yaabaa inuu ugu doodayo ma uusan ogayna daro walbaa waday ha la soo daayo deegaanada ay ka taliyaan maamulada riddada waxaa aad ugu soo badanaya daroogada iyo maandooriyaha taasoo sabab u ah inay ka ganacsadaan sidoo kalena ay dalka soo geliyaan daroogada sidoo kale maandooriyaha ayaa waxaa aad u isticmaala maleeshiyaadka riddada iyadoona xilliyada ay soo isticmaalaan ay dhibaatooyin u geystaan shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanadaasi
waad mahadsantahay yaasir maktabka dacwada wilaayada islaamiga baay ayaa tartan cilmiyeed u qabtay ardayda macahad ku yaala mid ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkani ku tuntunsanaya mayma fadhiine galabta musaabaqo cilmiya ama tartan aqooneed qolliin gobodhay ardayda dhikadaasa macahadka khadiija binti khuwaylid um ilmu'miniin radia allaahu canha wa ardaaha oo liicdaadi daaciyaat wuxuu ahaa tartan cilmiyeed uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee baay kaas oo lagu qabtay xarunta macadka khadiija binti khuweylad faraca deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo tartankan oo ahaa mid lagu dhiirigelinayey gabdhaha qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ku barta macadkan caanka ka ah wilaayaadka islaamiga dalka ee soo saara dumarka daaciyaadka ah gabdhaha ka qaybgelaya tartankan ayaa kalisitay magacyada majmuucada ramla binta abi sufyaan iyo majmuucada dhiggeeda ah ee sawda bintu zamca waxaana labada dhinac mid walba ay soo bandhigeen culumta ay ku barteen macadka intii uu tartan ka socday waxay su'aalaha ay ka kala imaanayeen dhammaan mawaadiicda iyo culumta sharciga ee dumarka musulmaadka ay ku barteen macadka khadiija ee deegaanka iidaale waxayna su'aaluhu ahaayeen sidan majmuucatu ramla dhiga fura su'aale su'aal siireew maymadhan dhiyaase maa macnaa daaqu lximaam daaqu lximaam maylikweeda
bismillaah anoo magaagaeyay muslumo xasan cali oo ka socdo majmuucada ramle oo dhikado macadka khadiijatun binti khuweylid haddii aan iskuday macnisha maa macnaa daaquu ximaa mayba dhammiyeen geero bismillaahi raxmaan raxiim su-aalii majmuucatu ramla la weydiiyey oo ma ahaytii maa macnaa daaqul ximaama geeri dhadhammiyeen yartii su-aalaas jawaabtiye jawaab sax eew waana may ka guulaysadeena tumandarejo majmuucatu sawda hindhafeeda su-aal maadada suhdigu waaye shaacirka meerhaye wahalanii suuratun fi lcayni idi nadarat min howli matlaci maa qad adhashanii maa macnaa haalanii haddaba
bismillaah anoo ah magacay xafsad sheekh maxamed axmed ku socod majmuucada zawda bintu samca dekado macad khadiija bintu khuweylid iyo qaryati idaale maqarka muxaafadada degmada baydhabo su-aalaas jawaabtiye mayba waa mayba i wareeriye bismillaahi raxmaan raxiim majmuucatu sawda su-aali la weydii jawaabtiya ku biiday oo ma i wareeriyey iyo arti jawaabtiyaas jawaab sax ee uusaas daraadiye majmuucadaas may ka guulaysatay tuman buundo majmuucatu ramla dhega fura su-aalamay dhika maase sadaha socod maa suwaru tagayuri lijamci taksiiri qaababka jamcu tagsiirka in isbedelow mayataa
anoo magaca ileerow ruqaya ogsooda majmuucatu ramla macadkaan dhakadownayay macad khadiija binti khuwaylid su-aalo jawaabtay haddiyaan iskaday maybuwa jamcu taqsiirka ilaa iyo lix qaab yaan isbedele tan kowaad taqayurun bishakli taqayurun binaqsi laysa hayru taqayurun bisiyaadati laysa hayru taqayurun bishakli maca anaqs taqayurun bishakli maca asiyaada taqayurun bishakli maca asiyaadati wannaqsi jamiica bismillaahi raxmaan raxiim majmuucadaasi uu su-aali la weydii jawaabtiyo ku biyeen ilaa lixgaabe jama tagsiir mufradke in isbedelee la ari jawaabtaasiyo jawaab sax ee usaas daraadii may ka guulaysadeen toban darajo mid kasta oo ka mid ah labada majmuuco ee ramla iyo sawda waxaa la weydiiyey min siddeed su-aal iyadoo ugu dambeyn guddigu u shaaciyey in ramla ay la timid siddeetan darajo halka majmuucada kale ee sawdan ay la timid siddeetan iyo shan darajo intaasi kadib waxaa gudaha macadka khadiija bintu khuweylad ee deegaanka iidaale lagu qabtay munaasabad ballaaran oo uu maktabka dacwada wilaayadan ku abaalmarinayay majmuucadii guulaysatay oo goobta lagu shaaciyey waxaana abaalmarinta guddoonsiyey malaaq nuurow maxamed maadey malaaqa beeshalaysaan ee wilaayada islaamiga ee baay khadiija bintu khuweylid oo yaana ciidanka tartantay sarfadiya iyoonay mewaa laamiya tarafaalko ku akhriyeen ilaa iyoonay heerkaas iyoonay deereenkeeka baradeen yoona tartamayna majmuuhaayeen majmuucata maywaa ramla iyo majmuucata sawda yaan tartameen majmuucada guulahali waynan sheegin majmuucata sawda yahayti majmuucata sawda hadiidilanka targaryaan yaa insha allahu lakwareejidoon majmuucatu sawda macadkii khadiijatu bintu khuyrid hakaha jazaakum allahu khayran hadiidan qaaliga gaadadasan haddii ilaahay raalakana aleehay sanbarakhaaya dadaalkiin iyo juhdigiisan biideen alehi sanbarakhaaya jazaakum allahu khayran insha allahu tacaala intii intabaa ku geeb qaadatay walbarashada baa ku geeb qaadatay man basanana ilaahay sanbarakhaay walbarashadiina alleh sanbarakhaay adduunyo aakhiraaba adduunyo aakhiraaba may baa laka deeray walbarashadiyaa laka deere lankaa dibis walbarado gooskeyni markaasa seke dhagaw naftatiita gooska nafti si laka dhagaw karo walbarashadaa kumid ata walaala horumarka laka deeraa kumid ata jazaakum allahu khayran ilaahay sanbarakhaay mid ka mid ah dumarka macadka khadiija ayaa soo gudbisay shucuurkeeda ku aadan tartanka ay ka qayb galeen bismillaah unoo e ardayda macad khadiija bintu khuweylid ma inta ka galnay tartan lama qiib e may tartamaanay lama majmuuco majmuucata sawda iyo majmuucata ramla binti abi sufyaan ilaahay ka mahadsan mee guulo ratay majmuucata sawda mayna ku guulaysanay hadiyo kala duwan oon intaan ka koobo korn aan eed eedan ka faraxsano ilaahay cilmigaan nin ziyaadi inti walankasaan alla walbar ilaahay hana hanuuni diinta islaamka alla nii arsuqa intaasaa idaacadda islaamiga andalusan sheegay baay gobolkan ku horumaray xagga waxbarashada marka loo eego xafladaha ka dhacaya degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan sida xafalaad lagu furayo macaahid madaariisi iskuulaad nidaami ah waxaa dhinaca kala barbar socda howlaha makaatiibta dacwada iyo tacliinta ay ka wadaan qiimaynta heerka aqooneed dadka ay mas-uulka ka yihiin taas oo laga dheehan karo tartamada ka dhacaya xarumaha waxbarasho ee ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay waad mahadsantahay walaalka abuu ayman ugu dambayntii munaasabad lagu maamuusayey arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada kamsuume ee wilaayada jubbada hoose cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaana warbixinta warkani eegaya degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa martigelisay xaflad ballaaran oo ay ku qalinjabinayeen sagaashan iyo shan ruux oo bartay akhriska iyo qoraalka kadib dadaal fara badan oo ay ku bixisay wilaayada gaar ahaan maktabka dacwada waxaana ugu dambayntii ka soo baxay natiijo aad u qurux badan munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada heer gobol culimo waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa dhammaantood soo dhoweeyey dadaalka midho dhalay ee ay bixiyeen labada dhinac ee kala ah dadkii ardayda ahaa iyo maktabka dacwada ugu horreyn waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale walaalayaal madarasadan suukaaya keenay hadafkuna yahay ardadii ka qalinjebisay ee qoraal la'aanta ee u baastay inay wax qoraan ka qalinjebisay akhrin la'aanta u baasay inay waxaweye wax akhriyaan cadadka uusan yaraynoo boqol ku dhow yahay siday macnaha wax u barteen iyo siday u dadaaleen iyo inta jeeroo imtixaan laga qaaday iyo siday buundo sare u keeneen rag iyo dumar ayaannu xaflad ay goosteen maamulka jubbada hoose iyo xarakadu oo isla socota inay u dhigaan annaguna aan ka soo qayb galno allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay salaadiinta beelaha jararweyne iyo mushunguli oo munaasabadda lagu soo marti qaaday ardada iyo dumarka hoyooyinka maamooyinka dulaabta wujuuhda nuurka la iftiinka lalaya oo lix bilood keliya alkitaab walqiraa'aka baradi allihii qadari allahaasaa kuu mahad iska laya ikhwaani alxamdu lilaah waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala asaga koonkan iyo dhulka oo abuuray maxaa yeelay xafladda maantaan isku nimaanay isku kulumnay waa xafladdi oo tulaabka oo min rijaalin ila nisaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyunis ayaa munaasabadda kelimadiisa lagu soo xiray dadka degan degmada muhaafadada kamsooma rijaalan wa nisa'an ayagana waxay mudan yihiin in loo mahadceliyo waa dad aad u jecel diinta sidii ka muuqato aad arkaysaan oo la tilmaamayo ama la og yahay oo khayrka aad u jecel waxaad dareemaysaan qof maanta da'diis halkaas lagu sheegay oo halkaan lagu abaalmarinaya waxaad tusinaysaa geela haddii durduriyo moogtahay geelii wuu weyneeyey ama waayila haddii durduriyaan ama sii cararaan aaranka haggee jooga dadkii weynay haddii waxbarashada saan ku yihiin dadkii yaraayna waxaa moodaysaan waa ka sii daran yihiin waxaan leenahay markan jazaakum allahu khayran waad mudan tihiin in la idin mahad celiyo reer kamsooma salaadiinta waxay tilmaamayeen walaayada jubbada hoose waxaad ugu jirtaan kaalinta koowaad waa runtooda si ay sheegeen waay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ku dhawaaqday in ay dardargelin doonto heerka waxbarasho ee degmada kamsooma waxaana ay ballan qaaday in dhowaan albaabada loo furi doono goobo waxbarasho oo cusub oo ay yeelan doonto degmada kamsooma
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu